guuldaradii ugu dambaysay joogeen inay tahay shabaab maxaa yeelay dhibaatada ay geysteen shacabkii ay ku dhex noolaayeen bay maanta xasuuqahayaan inta la og yahay shala waxay dhaceen muxuu ahaa labo ulood oo geel ah ayagii shacabkaa isaga hor yimid ciidamada jubbaland baa gurmad ay gacan ku siinayaan shacabka kala qayb galay dadka ay dileen ilaa hadda inta la ogyahay sagaal qof oo rayad ah baan haynaa hawshina way socotaa iyo dagaaladii waxaa muxuu ahaa iyaguna guuldarra u ah in ay shacabkii iyo bulshadii maanta ay heerkaa kala marahayaan afar iyo labaatan neef oo geel ah weyd xabad bay ku dhufteen intaa kale intaas oo kale oo ubadkii nargihii ahaa way gowraceen ee qof kasta oo ay arkaan oo shacabka ka mid ah way dilahayaan lama garan karo sabab ee arrintaas wakhtiga ay ugu soo beegeen lama garan karo laakiin waxaan is leenahay xaqdarradii iyo muxuu ahaa dulimkii ay dalka kula dhex jireen baa qarxay